In ka badan sideetan qoys oo ka soo barakacay deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa dib u dejin loogu sameeyay kaamka Weerweero oo ku yaala xaafadda Kooshin. Qoysaskan ayaa waxaa saameeyay abaarihii dalka ka dhacay kuwaas oo kusoo xoolo beelay. Gudoomiyaha kaamka Weerweero Xasan Maxamed ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qoysaska uu dib u dejintu u sameeyay isagoo hay-adaha ka codsaday in gurmad lala soo gaaro.
Waxaan dib u dejin u sameeyay dadkan soo barakacay oo oo deegaanadan oo hoos yimaada gobolka Hiiraan dib u dejin u sameeyay kaamka waxaa lahaa kaam Weerweero aa lahaa dadkaasaa meesha aan kusoo dhaweeyey marka wallaahi waa iska duruufiyan dad saaid iyo saaid iska duruufeysan oo waxba aan haysanin oo bac aan haysanin oo roob hadda ku- oo oo oo oo ku bilowda waayin tirada ay dheeyihiin waxaa waayo een sideetan haddana dadaa aa aa xitaa saakadan dadaa xitaa imaaday ee marka dadkaas dad saaid u duruufeysan waaye waxayna u badan yihiin haween iyo iyo iyo caruur u wada badan yihiin iyo waayeelay u badan yihiin marka een waxaan ka codsanayaa hay-adaha samafalka inay micnaha dadkan ay u gargaaraan ay ay dadkan micnaha ay gurmad degdeg la soo gaaraan Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay duruufaha haysto iyagoo codsaday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro.
kii soo qaxo bakurra ka soo qaxa xoolo waa laga eber Had- kaankaana dibidejis laloogu keenay weeraweera waaye weli wax kuma haysan hoys ma haysanno weel wax lagu cuno ma haysanno kiifad ma haysanno biyo ma haysanno bacli hugta ma haysanno anaku meesaan meesha u joognoon u soo qaxnay oonu wax la-ayn aanu wax la-ayn dee wax lalooga qabanaa dee waa codsanaynaah waxa laloo qabto Ee, meeshaan kaamkaalaan joognaa ee, dibujin- dibadejin lagu sameeyo waa deganahay ee, ummadaan baahano in gargaar loo sameeyo rabnaa waa codsi ka nahay in gargaar loo sameeyo waa deganahay oo islaana nahay hay-adan kaamkaan weerweeraa deganahay marka si degdega in wax loogu qabtaan codsiga waxaan nahay dad oo ka soo qaxay beer xaano iyo meel kasto een, waxaan joognaa weerweero kaama dufajiro lagula sameey waxaan rabnaa samafalka eh, hay-adaha inaga soo gaaraan hooy ah, hooy- hoys waay mana hel bac mana hel wax biyo ku- biyo la-aan na hayso een, waxaa laga rabnaa in inaga soo gaaro meeshaas waa ku dhibaataysannahay Qoysaskan oo u badan xoolo dhaqatiya beerley ayaa soo miciin biday magaalada Beledweyne si ay u helaan nolol ka duwan tii ay ka soo barakaceen.